بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه هذا كان باب جواز اشتراط المحرم روحي محرم كها اشتراط كيسا ما شرط انت وشرطيو بناني ذا اي بنان تهي التحلل تحلل اي حلال نما وحلال نقضه بعذر المرض xanuun sababtii iyo wanaxwi wixii kale laba midka ahaayee ruuxa ka hor joogsanayay uun inuu nusugiisii dhambaysto oo uu ku sii jiro hortaas buu baab u yahay oo waxaa adigu baabku yahay ama inoo iman doonaa ruuxii ama xaj xor ixraamtay ama cumro ixraamtay inay u bannaantahy hadduu ka baqanayo weeye ama xanuun uu xanuunsanayo uga baqanayo ama wax kale inuu dhammayn kari waayo oo uu xajkaa ama cumradaa dhammayn kari waayo inuu markaa hore uu ixraamanayo shardi raaciyo ah halkii kolba lagu qabto ama xanuunkaas dee lagu waxani uu ku manciyo uu kaga hor joogsado inuu sii wato inuu ku xalaal noqonayo bal taasi inay wax jidaysan tahay bannaan tahay say arrinta iyo waxaa ka ratimayana waan arki doonaaye taas buu baabkeedu yahay xdثna أbو qرyb محمد بن العلاء الهمdاني qال xdثna أbو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشhaة رضي الله عنها qالت أنها qالت عائشha waxay tidhi dkلa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baa wuxuu u soo galay عalى ضباعaةa بنت الزbayr haweeney ضباعaة بنت الزbayr la yidhaaho ay ilmaadeer yihiin waayo waa ina zubayr bn cabdilmuطalib weeye zubayr iyo cabdullaahi oo rasuulka ilaahi abiha walaalay ahaayeen bal haweeneydaas buu usoo galay dee ama ciyaadaha noqoto xanuun uu de ay qabay tan ay xanuunsanaysa uu soo booqanayay ama ziyaare iyo silo waa qaraabadiisii haba noqote faqaala laha wuxuu ku yidhi aradti اlxaja hamsadii istifaamkaan qadaraynaayoo aradti اlxaja ma waxaad doontay inaad xajto bukhaari halkan waxaa dhacday lacallaki aradti اlxaja waxaa laga yaabaa inaad doonayso inaad xajto waana waqtigii xajkii wadaac loo baxayay qaalat waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartee maa ajidunii anigu isma helayo oo naftaydii ma helayo ilaa wajacatan mid xanuunsanaysoo bugta inaan ahay u mooye kale ajidunii waa dee afcaashii qulubta ama afcaal اlquluub buu kaba mid yahay khasaa'istoodana waxaa kaba mid ah in laba damiir ben matala dee faacilki iyo maya mafcuulka ay noqdaan laba damiiroo wax keliya wada laamaya ama wax keliya ku wada dhacaya iyadii un weeye waxa helaya waxay helaysaana waa iyadii un weeyaanoo waa dee khasaaista afcaal qulub baana taas ay kaba timaadaa afcaasha kale kama dhacdo bal haddaba wuxuu baabaniseelayaa bay leedahay waan xanuun inaan xanuunsanayo waan xanuunsanayaa dee xajna waan doonayaa faqaala laha rasuulka ilaahi wuxuu ku yidhi xuji iska xaj oo xanuunkani imaka yaanu kurleebine iska xaj laakiin washtari dee shardi oo shardi la kaalay markaad ixraamanayso faquuli waxaad tidhaahaa waa kan shardigiibe allaahuma ilaahayow maxilli meeshan xalaal ku noqonaya waa makaankan ku taxallulaya ama maxilli waqtigan xalaal noqonaya waayo almaxillu zamaanka iyo makaankaba waa u suubadaa halkanna way noogu suubanaysaa waa meesha aan xalaal ku noqonayo ee exraamkan aan xalaal kaga noqon ama waqtigan taxallulayeen exraamkaygan ka taxallulaya waa xaysu xabastanii kolba halkaed igu xabaaseed igu joojiso ede ama xanuunkani igu adkaado een markaas sii wadi kari waayo ee inaan camalkaygii taam yeela ama halkii aan doonayay gaadho intaa dheh wakaanku waxaanay ahayd haweenaydani taxta almiqdaadi miqdaad ibnu camrin ayay hoostiisa ku sugnayd oo qaday وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوصه صدق على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت waxay tidhi yaa rasuul الlahi rasuulkii ilaahayow inii anigu uriidu waxaan doonayaa alxaja xaj baan doonayaa wa ana aniguna walxaal ana shaaki ama wa ana aniguna shaakiyatun mid xanuunsanaysaane waanan xanuunsanaya inaan xajana waan doonayaa dee xajkoodina xajkeenan maanta sahlan ma ahayne waa taasoo dee masaafada makiya madiina u dhaxeeyaba waa dee raaxila waxay soo fuulaysaa haddii ay haysatabe waa mashaqo badan yahay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam xujii xaj washtaridii shardi oo waxaad shardidaa oo dee anama xilli meeshan ku taxallulayaa xayثu xabastanii kolba waa ilaah halkaad igu mancido ee xanuunku intuu igu adkaado aan dee socon kari waayeen camalkaygii dhamaysan kari waayo kolba halkaasu baaban ku taxalluli dheh وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله فالحديث كان لكن ابن عباس ورنا هدي على إلابة إنه ضمبية حديث كان هرتا بلغت هوري هشام بن عروة أبيه وكوريه وحكسقنا رسولك إلهي صلوات الله والسلام عليه هو إن إذا المركي هو يمين وكل أردت الحجة oo istifaam baana nidhi oo waa xaj ma xaj baad doonaysa lafdigaa bukhaarina waa taa nidhi lacala kii aradti lxaja buu ahaa halkan kalena waxaaba inoogu sugan waa zuhri riwaayadiisa uu curwo ka warinayo inay iyadu tidhi inii uriidu lxaj ay hadalkii ku bilowdayba kollayna wax tanaafi kama dhexeeyo waxaa riwaayada hore ina tusaysaa unama lafdiga hore qowlkeedan ay tidhi inii uriidu lxaja inay jawaabun u ahaydoo ina rasuulka ilaahay waa weydiiye wuxuu uhi aradti lxaja ma xaj baad doonaysaa ma waxaa laga yaabaa inaad xaj doonayso markaa taa jawaabteedun bay tani noqonaysaayo tidhi yaa rasuulallahi inii uriidu lxajo walow daahirka cibaaradu ay tahay si waxay iyadu hadalka u ku bilowday markay rasuulkii aragtay laakiin waxaa de aanu markaa labadooda isugu geynaynaa kuba jamcinaynaa inay jawaab rasuulkii ilaahay ay u jawaabaysa ay ahayd su-aashiisa hore ay uga jawaabaysa oo tiri ah xaj baan doonayaa laakiin waan xanuunsanayaa taasba wey rasuulka ilaahayna wuxuu ihi bal xaj oo laakiin shardigaa la kaalay baabka xadiis baa inoo dambeeya markaasaan masalada yar eegi doonaa waana xadiidkan ibnu cabaas وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج ومحمد بن بشار بن دار با حديثك أو مسلم كوريه با وحو كورا ورنا يا صدح نين عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي يا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل ويه يا محمد بن بكر البرساني انتم أبدا إنه كتابك كسر نقنقضين إنه هرو صارقني saddexdooduna waxay xadiidka ka wada warinayaan ibnu juraj waa mid xa waxadaثanaa isxaaq ibnu ibraahima walafdu lahu qaala akhbaranaa moxamed ibnu bakrin waa saddexdii sheekh mid ahaan ayaa isxaaq ibnu ibraahim ka wariyay halkii moxamed ibnu bashaar saddexdoodaba ka wada wariyey waa moxamed ibnu bakrin lafdiga soo socdana waa lafdiga isxaaq weeye lafdigii moxamed ibnu bashaar ma aha qaala akhbarana ibnu jurayjin qaala akhbaranii abu zubayri أنه سمع ضاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أبو الزبير تابعي سينو بديسو أغانين هروسو مرين محمد بن مسلم أي حديث كم حوي لوحو مقرية وكود ورنا يا ضاووس ابن كيسان اليماني إيوه عكرمة مولى ابن عباس لبدو دو أي ابن عباس كود ورنا يا markaa daawus in badan baynu kitaabka ku soo aragnay ninkaa imaamkaa caabudka ahaa ee asxaabtii asxaabtii ka mid ahaa waxa weeyaan ibnu cabaasna ama ikrima waa mawla bni cabaas abu cabdillaahi asalkiisu waa barbar baa la yidhaah waana nin caalim ahaa tafsiirka khaasatan iyo de adigu nin caalim ahaa weeye asxaabtii ibnu cabaasna ka mid buu ahaa ibnu cabaas baana kollay addoon markii hore uu ahaa dib ha u xoroobo oo nin xuseyn la odhanaya alcambari ayaa waqtigii uu basro waaliga ka ahaa si uhadi u hibeeye hibe ahaan u siiyey ama hadiye ahaan markaas baa dee waa mawlihiisii buu ahaa addoonkiisa dee isagaaba sayidkiisa ahaaye ibnu cabaas buu cilmi aad iyo aad u badan ayuu ka xambaaray qur-aanka ha noqoto cilmigiisa iyo cilmi kaleo aad iyo aad u badan buu kaba xambaaray markii dambena waxaaba la yidhaha ibnu cabaas wuxuu dhintay isagoon weli xoroobin ayuu dhintay ee inankiisii cali bnu cabdillaahi ibnu cabaas cali yusaajid la odhanaya markii hore waa iibiyey haddana waa soo ceshaday malaa markii lagu yihi ma cilmigii aabbaha ayaad iibinaysaayoo markaasuu xoreeyey bal markaa bukhaari oo kale dee kitaabkiisa uu kusoo noqnoqdaa wax badan buu ama uu ka wariyaa muslim laakiin kitaabkiisan aad buu ugu yariyo muslim waxaan filayaa ee kalaam yar jira daraaddeed walow aanay waxyaalahaasi ka sugnayn oo waxa weeyaan kolley culimadu umuuro ay isaga dee barhkood ay dee ku yar wax kaga sheegeen ay wada radiyaan xaafid ibnu xajarna filxubaari hadyasaari waxaa laga yaaba saddex safxo waa kalaam dheer buu leeyo wixii ducuunee kuba yimi iyo ruduudeedii iyo mansiladiisa iyo uu kaga hadlo ee kolley taadiib taadiiba kutubtii taraajimtana waa wax kuba wada sugane laakiin hadyasaari kolley fasalka uu dhigtay ruwaadda bukhaari ee kalaam kuba yimi waana muhim weeye waayo aad buu u dheereeya muslim baan leenahay agtiisa kolley rijaashiisa ma aha halkan xadiidkana daawuus buu la socdaa meesha uu ku leeyahay kitaabkeennana waa xadiidkan aan hayno labadiisa dariiqun labadana dee waxa weeyaan ama daawuus buu laba socdaa ama saciid ibnu jubayro waa maqruubtay ka cabiraan macnaa cid baa lagu laday ama lagu soo dee markaa raaciyey ee keligii ma aha laakiin bukhaari agtiisa waa xuju ku yahy waa nin iqa baan leenahay caalimna aha waxyaalahaasna aanay kaba sugnayn culimaduna ay waxaa e ama barhkood ay dee yidhaaheen ama wax ku yar dacniyeen ay meesha kaba saaraan awaanintaasi waxaan leeyahay kitaabka laakiin wuxuu kaga sugayay intan weeye wuxuu yihi haddaba ibnu cabaas ana dubaacata binta zubayri ibna cabdilmuطalib radia allahu canha atat waxay u timi rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam haweeneydaa dubaaco la yidhaahe ina zubayr ahayd waana awlaadi cabdimuطalib waxaanay qolooyinka nasabku yidhaahaan nasli kale ama tafir kaloon iyada iyo malaa dee waxa weeyaan haweene kale walaal ahaayeen aan ahayn ba ma lahayn zubayrkaniya ayaa rasuulka ilaahay bay u timi oo faqaalat waxay tidhi inii inii imra'atun haqiila haweeney culus baan ahoo dee waaba culayskan maradka ugaba yimi wa inii uriidu lxaja xajna waan doonayaa famaa taamurunii maxaad ii amraysaa qaala wuxuu uhi ahillii bilxaji xajkii xidho oo ixraamo xajkii oo ku dhawaaq deebaad washtaridii waxaad shardidaa anna maxillii meesha aan ku taxallulayaa xaysu taxbisunii kolba waa halkan ilaahay igu joojiso ee waxa baastee dee aan dhaafi kari waayo qaala ibnu cabbaas baa wuxuu uhi faadrakat walow shardigii ay laba timi ilaahay subxaanaه watacaala waa u sahlayo xajkii way haleesho way gudatay xadaثana harun ibn cabdالlahi qaala xadaثana abu dawuud aلطayaalisiyo qaala xadaثana xabiib bn yaziid can camr bni harimin can saciid bni jubayri wacikrimata can ibni cabaasin radia allahu canhuma matnigu ama xadiidka waa kay imaka aan kaba soo baxnay un waa duruqdiisii waa xadiidkan ibnu cabaas agga ruwaadana abu dawud udayaalisna waa imaamkan xataa dee kutubtiisii qaarayna soo gaadheen sulaymaan ibnu daa-uud xabiib ibnu yaziidkan iyo camr ibnu herimna caawa inoogu horeyso hore umaynaan soo marin xabiib ibnu yaziidkan xabiib ibnu abi xabiibna waa la yidhaha aabihii baa yaziid la yidhaha aljarmi albasri xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa kitaabkiisa taqriib saduuqu yukhdi waa nin saduuqa ujeeddadu dabdi kuma sheego inuu dabdi leeyahay xifdiga waa nin dee adigu rubadanah waa jaanib cadaaladeedu oo weliba akhdaay ay kaba dhacdo oo atbaacu taabiciinta ama saabicasu yidhaaho kaba mid ah calaa kulli xaalin xadiidkan maanta waa xadiid mutaabaco ah ee wax kale maaha muslimna xadiidkan buu ku leeyahay waana mutaabaco dee inay duruqdiisii hore waa taan soo aragnay waa dariiq kale kitaabkan buu ku leeyahay waana mutaabaco sheekhiisana camr ibni harimna isagoo nin siqa ah oo hadduu saabico ahaa kolley isna waa ku dhow yihin saadisoo xaafid kaba cabira ama dadkii atbaacu taabiciintii dee waa kuwii ugu waaweynaa bay noqonaya laakiin siqaara taabiciin la mucaasarooday isaguna kitaabkeennan xadiidkan buu ku leeyahay bukhaarina meel buu mucallaq ahaan ama xadiid mucallaqa kaga wariyaa ninka dambean ujeedaa cikrimna waa kan saciid ibnu jubayr baa la socda isaguna ninkii caalimka asxaabta ibnu cabaas kibaartoodii kaba mid ah wuxuu yihi markaa ibnu cabaas ana dabacata araadat اlxaja faamaraha الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi u amray an tashtarida inay shardi la timaado fafacala bidalika arrinkii bay samaysay waa ishtiraadkii can amri rasuuli llaahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahay amarkiisii ayaynay kuba samayso dee rasuulka ilaahay ba ay amarkiisi iyadoo u hogaansamaysa ayay ishtiraadkaa la timid waxadaثna isxaaq ibnu ibraahima waa abu ayub alkhaylaaniyo markii dhaweyd baan adigu sulaymaan ibnu ayub weeyo kolley waanu inagu soo noqon doonaa horena waan usoo aragnay abu ayub alkhaylaani وأحمد بن khراaش قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبدالملك بن عمرو قال حدثنا رباح وهو بن أبي معروف habeen dhaweydu baan soo haynay intan aan xج ku jirnay رباح بن أbي معروف aan soo sheegnay سdx xadيث inuu leeyahay xadيثkaasuu ahaa xadيثna waa kn xadيثna waa dambeeya kl نkاxyo عن cضاء عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها xujي واشترطي أن محلي حيث تحبسني وفي رواية إسحاق أمر الضباعة ضباع أمر يعني النبي أمر الضباعة هل كان قال للضباعة ضباع أمر سأسوري بل بابك أحاديثي سوى نوع مالين بل انتينا الحكم كون قليل حديث عائشة وحينا وبصرنا رسولك إلهي إنه أجمي أو صوغ لي إياه mar markaasna ay tidhi inii uriidu اlxaja ama aradti اlxaja oo deeta ay saa uguba jawaabtay xadiidkan ibnu cabaasna maxaa inoogu sugan ana dubacata atat rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam dubaaca inay iyadu tii timiba ahaydoo rasuulka ilaahi ay u timi waa lafdiga hore ee dee bal matala lafdiga hore labada dambe ee kale taasi inooguma sugnay laakiin lafdiga hore kolena xadiidku waa xadiid keliya mana aha waaqaco dee laba goor inuu kala dhaco waa waaqaco keliya labadii hore waa ta aan aragnistan kuba jamcinay kana bal dee inta xataa jamcintu awqaadda qaarkeed tawiil mid la awilo ama lafti la awiloay noqotaa ama riwaayo sideedii laguba awilo daahirkeedii lagaba kaxeeyo dee si in meeshii looga baxsado in ama waham la xukumo ama meeshii tacaarud iyo tanaaqud la yidhaaho waa ku jiraaye bal say bacd alculamaa kuba jamciyeen imaatinkeedani rasuulka ilaahay bay uba timi gurigii bay uguba timeen laakiin waanay kaba helin markii ay gurigii kaba weydo rasuulka ilaahay uba timi ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa hore way timi madaanu helin ayuu yimi oo markaasu usoo galay dee iyadooba joogto halkan ugu soo galay bal matalan ama ha noqoto markii uu maqlay inuu sidaa uguba yimi ama gurigiisiba uga soo gale bal taasbay waa si meeshii loo tawjiihiyo loo tasxiixiya waa waaqaco keliya unin xagga bal matalan kale xadiidka ta inoogu sugani waxa weeye ruuxii xaajiga ahaa ama muctamirka ee xaj gelaya ama gudagelaya cumro inuu leeyahay u bannaan tahay markaa uu xiraamanayo hadduu baqanaydi haddaanu sababba lahayn oonu wax u ka baqanaya jirin meeshii may soo aroorintaasi wax loo baa de maaha maxno mashruuca laakiin waa haddii dee waaba xanuunsanaya wax kaloo uu isleeyay waaba dee kaa mancayaysan buu meeshii kaba baqanaya inuu leeyahay inuu shardiyo ixraamkiisa ishtiraadkan raaciyo hadalkanna uu yidhaha allahuma maxilii xayثu taxbisunii ama wax laba mid ah taasba anastan dee kolley xadiidka saxaabadii dee jamaacooyin iyo taabiciintii kaba mida waana shaaficiyad iyo xanaabilad iyo qolooyin kaleba qowlkood waana xadiidkani wuxuu kuba cad yahay kolley qolooyinka culimada ka mideen ishtiraadka ku tegina wax meesha ay kaga jawaabaan iyo wax xujo dee oo imika xadiidkan ama ay ku caaridaan meeshii ma taalee bal xadiidku taas buu imika inoo keenaya marka waxaana jirta lafdi nasaa-i oo kale ayaa wuxuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh intuu shuruudan markuu u sheegay ishtiraadka meesuu u dhacay shuruudnaha ishtiraadkan ayaa wuxuu yihi faina laki calaa rabbiki mastatnayti haddaad ishtiraadkaa la timaado ilaahay waxaad ku leedaho dee rabbigaa kuugu sugan agtiisa wixii kalba istifahaagan ishtiraadkaagan ujeedada ishtiraadkaagani waa wax ku yaala oo hadhow haddii ruuxii wixii uu ka baqanayay ku yimaado halkaasuu ku taxallulaya manaa halkaasuu ku taxallulaya kol haddii ishtiraadkani jirayna ee maka markuu ruuxu muxsar yahay oo kaleo isagoon markii hore ishtiraadkaasi jirin haddii la horjoogsado ama cadowga horjoogsado si rasuulka ilaahay kaba dhacday ama kuba timi iyo asxaabtiisa maalintii xudaybiya waxaa jira wax la qalo oo dee dee waa tan qur'aankaba fain uxsirtum fawasaysara min alhadi oo hadi baaba markaa markaasuu taxalulaya hadina waa qalaya horta hadigii buu qalaya markaasuu xiran laakiin ishtiraadkani hadduu jiro wax hadiyi oo ruuxii laazimaya ma jiro khalaas waa taxalulaya ama xaj ha noqdo ama cumro halkaas ama xanuunkii ku yimi ama wixii kalu kaba baqanayay kol haddii ishtiraadkani jiro uma baahno taas hadi iyo waxyaalo kale uma baahna taas baa arrintiisa ay ugu dhammaanaysaa bal taaba weeye xadiiskuna waa tayada inoo keenayo ama umuurahan iyo alfaadihiisan iyo riwaayaadkiisaba guud ahaan inoo faa'iideynayaan bal markaa waxaa kaloo xadiidka dee daahirkiisiina way xanuunsanaysaa way xanuunsanaysay rasuulka ilaahay muu odhan ee iska xajo haddii aad xanuunsato xalaal noqo ee wuxuu baray inay ishtiraadkan tan u laqimay taasna maxay keenaysaa un xanuunka naftiisu inaanu laa yuxiixu taxallul ruuxu waad xanuunsaday markaa exraamkaygiiba faraan ka qaadaya taasi ma banaynayso haddaan ishtiraad kaa hore jirin oonu fii xaali exraam shardiyin de meeshii bal dee sabir iyo tii baa la amrayaaye laakiin maaha in imaka halkan ay tahay xanuunkii oo kale inuu hadduu kuba yimaado sidiisa uu keenayo inuu taxalulo dee camalkiisii fara kaba qaado waayo haddaan ishtiraad jirin waana xadiidka tayada aan iyaduna kaba qaadanayno laakiin haweenin in ilaahay waa u taam yeelayo wax ku yimi may jirin ee way gudatay xajkii baabu صxaةi إxraam النufasaai واstixbaabi اqtisaaliha lilإxraami wakada اlxaa'idu adakani baabu صxati إxraam النufasaa haweeneydii dee umusha ahayd ee dhashay ee nufasada ahayd ixraamkeedu asixitaanka uu ansaxayo baabkiisii weeye iyo istixbaabi iqtisaali alixraam haweeneydu hadday markaa dhashoy dhiiggiina leedahayba oy doonaysa inay exraamato walow sida kale aanay dee daahir u ahaynba maydh ay ku daahir noqonaysaana meeshii aanu kaba ansaxahayn haddana waa isnadiifinaya si ay u exraamto inay maydhataa sunanimadka ay sunno u tahay liliqtisaal lilixraam ay u maydhato wakada alxaa'idu haweeneydii xaaidadu ahayna waa taasoo ujeedadu waqtigii haweeneyda way baxdayba markay miiqaadkii gaadhay ama waqtiga exraamo lahayd uu gaadhay haddaanay daahir ahayn oo xaa'ido tahay way iska maydhanaysaa maydhigan tandiifta iyo isnadiifina exraamka daraadiya kaas waa u jidaysan yahay markaasay iska exraaman wax kaloo laga doonayo dee salaad ay tukatiyo waxyaalonayna kama ansaxayse maba jirto bal umuurahaas bay baabkeedii yahay xadaثna hanaad ibnu sariyi وزahir ibnu xarbi وcثmaan ibnu abi shaybata kulhm can cabdata saddexdooduba cabday ka wariyeen qaala zahiru markaa zahir wuxuu yihi xadaثna cabdة bnu sulaymana عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت maraynu dadka usoo wada aragnay ee iyadoo cubayd للahi بن cمر cabdالرحمن بن الqاسم ka warinayana hore waynu usoo aragnay horena waxaan usoo sheegnay haddii de balan cabdالرحمن بن الqاسم nilaa cid صaxaabadii rasuulka kamid oo ula kulmay ilaa waxbaa kusoo gaadhay maba jirto oo saa dee waa siaa uu saadisa ugaba dhigaba xaafid cubaydالlahi بn cmarna صigaara taabiciin uu yahay markaan xagga dabaqada eegno walow da-da aad moodo kole inay iskuba dhowaanayaan dabaqada markaan eegno nina taabiciyo nina atbaacu taabiciinti uu kamid noqonayo min baabi riwaayat اakabir can اasaakir bay noqon waayo cubaydالlahi بn cmar ba xagga dabaqada kama horeeya cabdiرaحmaan بn الqasim عan caiشhaةa radي الlahu canha qaalat nufisat asmaaء bintu cumaysin nufisat waxaa dhashay asmaaء bintu cumaysi baa bimuxamed bn abi bakrin moxamed bn abi bakrin bay dhashay bishajarati dilxulayfey ku dhashay dee waa shajaradna geed baa meeshaa kuba sugnayd horeynu usoo marnayba halkii rasuulka ilaah ka exraamtay faamara wuxuu amray rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay abaabakrin abaabakar oo zawjkeedii ahaa ayaa wuxuu amray yamuruhaa an ya'murahaa inuu amro an taktasila inay maydhato oo watuhilla ay exraamato ay ku dhawaaqdo talbiyadii taas buu amray bal xadiid kale oo isagu jaabir warinaya oo tan kuba tacalluqsanna waa inoo dambeeyaaye horta asmaa bintu cumays waa dee haweeney ay xag kaba walaalo ahaayeen dee maym waxa weeyaan maymuuna bint alxaaris iyo uma almu'miniin iyo xaggaa shaybaxaasay ku dhasheen ee xudaybiye waktigii khaybar baana yimaadeen oo xudaybiye dabadeed u khaybar bay yimaadeen markii sunnadii sideedaade hijrada jacfar la diray ayaa waxaa guursaday abubakrin abubakar asidiiq markaasaa markii xajatulwadaac loo soo baxay iyadoo show foola ayaa madiine laga soo baxayo dee markay madiine duleedkeediiba joogaan dulxulayfa ayay dhashay waktigaasna waabay dhoweyd markaasay dhashay maxamed ibn abibakrin bay abibakar u dhashay markii abibakar dhintayna waxaa guursaday cali bn abi aalib o jacfar walaalahayn sa waxbay u dhashay iyadoo weli uu qabo ayaa la dilay markaas waxa weeyaan cali bn abi aalib gees kalena inan jeedina fii xayaatiha iyo iyadoo noolba maxamed ibn abibakrin sideed iyo soddonkii hijrada masar lagu dilay markii dee dagaaladii xagga muslimiinta dhexdooda ahayd markaas baa isaga cali u joogay halkaas ama amiir almuminiin markii dambe jooshkii reer sham ayaa halkaasoo ku dilay maxamed ibn abibakrin bal adigu way dhashay taasi waa mid waa xaggan xagga marka la eego lafdiga mufisadna kolley imaka halkana nawowi raximah llahu tacaala laba laguu soo naqanaya mar dambe intan dee baabkan lagu jiro weliba qaybihiisa horena lago keliyu usoo naqanayaaye markay xagga dhalmada tahay dhalmada tahay iyada waxay laba luqana way jiraan oo midiyar tahay barhkoodna luqo keliyay kaba dhigaane nuunta waa la daminayaa dee majhuul buu daahir ahaan uni u binaysnaanayaa nufisat walow macnuu musame yahay oo dee nufisat asmaa asmaa waa faacilkii un laakiin wuxuu kaga mid yahay alfaadahan ama afcaasha u timaada iyagoo majhuul u binaysan laakiin waa markay dhalmada tahay waxaa kaloo iyadana kitaabkan ama casharkaabay kuba jireen ama kalena xadiidka inoo soo horeeya un ama baabka ka dambeeya duruqdiisa kale ay kuba jiraysaaye waxaa kaloo iyadana uu yimaadaa xaydka oo waxaaba la odhanayaa nafisat ilmar'atu bimacnaa xaabat iyada marka ay xaydka tahay waxay leeyihiin waa ficilka musama loo bineeya labada xaalaba fa'du way kasirsan tahay oo dee markan uu musama yahay lafdi ahaanna waa in ficilo baabkeed oo nafisat ilmar'atu bimacnaa xaabat iyo nufisat ilmar'atu bimacnaa waladat laakiin markay wilaado tahay waxa badan oo barhkood ay kaba dhigaan inay luqadaa keliya ay tahay in nufisat la yidhaaho ee nafisat la odhan walow luqada labaadna lasoo naqliyey marka ay xaydka tahayna iyada waa in waxa weeyaan in daahirkii nafisat la yidhaho nuuntii la farxiyo bal taasi iyada waa xaggan imika markaa xagga luqada inooguba tacalluqsan nawina raximah llahu tacaala qorooyinkiina sharax haysta waaba dhiganaya bal markaa maxaa iyada taasi waa mid halkaasay ku dhashay maxaa rasuulka ilaahay amray abubakar baa u yimi u sheegay markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu amray inay dee de biwasidati abibakrin inay maydhato eg maxay u maydhanaysaa ruuxani nifaas bay leedahay ruuxu hadday ama xayd leedahay ama nifaas leedaho weli aanu ka go-ina maydhi dahaaro kamaba ansaxo maydhi dahaaro kamaba ansaxayo dee daahirba ma noqonayso marka marka waxaani ka go-aan baa maydhigii caadiga ahaaye dahaaro ay ku daahir noqonaysa kaba ansaxay maydhigani waa maxay waa maydhigii ixraamka maydhigii ixraamka maydhiga ixraamkuna ruux kastaba oo doonaya inuu ixraamto waa u jidaysan yahay waana isnadiifin bal kaas wey iyano maydhigii aqsaasha kale xajkee haddii bal carafo loo maydho kale iyo haddii marka maka lasoo geliyo laba maydho ciddii ay suurtogelaysay iyadna waa la xukum oo wixii aqsaali xajka ahaa way la imanaysaa weynadi nifaaska lahayd ama xaydka lahayd way laba imanaysaa caashana waan arki doonaa iyadoo xaydka ilah rasuulka ilaahi mar ay xaj ixraamanaysay inuu yihi ama dee xaj ay dib u ixraamanaysay inuu yihi maydho waan arki doonaa biidn illahi tacaala bal markaa taas wey arrinta dee inoogu sugan ee muhimkiina waxa weeyaan haweeneydu marka ay nifaaska leedahay ama ay xaydkii leedahay ixraamkeedu wuu ansaxayaa waanay u maydhanaysaa taas weeye oo bal matalan dee waxaa kaloo inoo dhambaysa wixii xaajibo qabto ama afcaasha xajka oo dhan ba way la wada imanaysaa waxaan dawaafka ahayn iyo labadiisaa ragcadood sacyiga haddii iyadoo dawaafkii dhamaysatay xayd ka yimaado wuu ka ansaxaya way sacyin kartaa iyada taas laakiin dee sacyiga ayaa waxaa la shardiyaa inuu dawaaf dabadi dhaco sacyigu keligiila lama yimaado waa in dawaaf ka horeeyo ama dawaaf sunno ha noqdo ama dawaaf waajiba haba noqde waa inuu dawaaf ka horeeyo marka waxaa dee sacyigiina aan uga ansax ahayn kol haddaana dawaafkii la iman sacyi mujaradala lama yimaado saa daraaddeed inay sacyii ka horrey dawaafkii ka horreeyaa jirin haddii iyadoo dawaafkii dhamaysatay ay xaydkii isku aragto way iska wadanaysaa dawaafkii sacyigeedii way dhamaysanaysaa waayo isaga dahaaro shardi umaaha ee dawaafka marka waa intaasun sida dee axaadiisa kaleba inooguba imanaysaa bal taas ba wey وعن حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر كل جعفر بن محمد الصادق يا أبي محمد بن علي الباقر horaynu usoo aragnay waana inoo xajkana way noogu soo noqon doonaan bidn الlah iyagoo can jaabir iyagoo jaabirnima saas sanadku uu yahay رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حديث كده بل أسماء مركع إلى شيء ما أنت حجة الوداع أي ميقات كيد ريد مدينة يكبر شيء حين وقت ينفصل شيء ذي الحليفة ذي الحليفة يكبر شيء حديث كده أيام حجة بالورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أمر إنه أمري أبا بكر رضي الله عنه وزوج كيدي أها أيو أمري وحو أمرينا واتن ويسمنا قارسيو فأمرها أبو بكر وحو أمري dee iyadoo rasuulka ilaahay amarkiisii uu yahay an taktasila inay maydhato markaasna waa umulo waa waktiga dhashayba haddii habeenkii dhashay waa maalintii unde maalintii baa la exraamanaye an taktasila inay maydhatay exraamka daraaddii u maydhato watuhilla ay exraamato exraamkii ee markaasna eg labadan ragcadood ee dee ama waatan ama wakti haddii farad shoogana iyadaa lagu kaaftooba baan soo nidhi haddii kalena laba ragcadood intuu tukado wakti kaleha aanay ahayn buu exraamanaya labada ragcadood waa sunne oo markaa iyadii dee inay kol haddaan ehelkeedii ahaynayne marka horeba waajib may ahayn marka horeba ruuxii caadiga ahaa ee daahirkaa waajib kumay ahayne ee meesha way kaba baxayaan bal waa haddii laba ragcadood oo gaaro oo exraamka loo tukado ayaa jira markaan kuba tagno weeye de oo kale masale kale ujaatu nadar kala duwana ay jirteen baabu bayaani wujuuhi lexraami ixraamka anwaacdiisa caddaynteedii buu baabkeedii yahay waa mid waa saddexdii qayboodba wa annahu yajuusu iyo waxaa kale u baabaysan yahay inay bannaantahay ifraad اlxaji wاtamatuci wاlqiraan waa wujuudi ixraamkuu sheegayay in xajkii la gooni yeelo oo ruuxu waqtigii xajka iyo bilihiisii xajun uu xidho uu dhammaysto xajkiisii isagoon cumro ka horreysin cumrona raacin ee markaa dambu dhammaysta hadduu doonayo iska cumraysto iyo tamatuci tamatuci oo ah bilihii xajka inuu cumraysto dabadeedna uu dee maka dib xajkii ugaba exraamto marka waktigii xajku gaadhayo iyo walqiraani iyadoo labadoodii la israaciyo ama marka hore uu ruuxu exraamanayo ha israaciyo ama intuu markii hore cumro u exraamtay haddana intaanu camalkeedii gudagelinayo taxalulkeedii xaja u geliyo ee bal waxa weeye taas waana awjuudi kuwaasi inay intuba bannaan yihiin wajawaasi idkhaali اlxaji cala اlcumrati iyadna waxaa kaluu baabaysan yahay xajkii in la geliyo cala alcumrati cumro loo geliyo oo waa maxay se loogu gelinaya ruuxii cumru exraamtay isagoo cumradii exraamtay dabadeed ee kolley waqtiyada qaarkood waa intaanu dawaafkii ama taxalulkeedii gudagelin ama dawaafkii aanu laba iman ama waajibaadkeedii ama aanu bilaabin ba idhahan ayuu dib xaj isagoo eg cumradii buu markii hore horreysayey haddana xaj buu niyooday xajkii baa cumro sii jirtay buu xajkii uu soo geliyey ayuu geliyey taasna bannaanideeda ay bannaan tahay oo kaley cibaaradan uu qayday wuxuu kaga ixtiraazayaa ee idkhaalu alcumrati cala alxaj in xaj uu ruuxu exraamto oo isagoo xajkii exraamtay dabadeed inuu haddana cumro idhaa cumrana waan raacinayaa taasoo kale dee idhaahaan ee waxa weeyaan walow halkan waxyaale iyadana jawaaskeeda tilmaamaya aan arki doono haddii ala yidhaha axaadiista ama riwaayaadka aan ku arki doono ay dhahaan meye ma banaano taasna ama xaalo khaasa ay kaba dhigaano sababtu haddii cumre ay horeyso xajkii loo gulay loo soo la raaciyo markii dambana uu saa qiraan ku noqdo acmaal ziyaadoon markii hore cumradu lahayd oo muuqanaysaa jirta laakiin haddii xaj jiray cumro la raaciyo markii horena aanu wada xidhan dee wax soo kordhay oo ay tani laba imanaysa ayaan jirin oo idhahaan meye taas suuro ka duwan weeye bal waa wax noo dambeeyo on arki doono wamataa yaxilu lqaarinu min nusuki ruuxii qaarinka ahaa goormuu nusugiisan ka xalaal noqonayaa xaj iyo cumro israaciye baliyadna waktiga uu taxallulayo de waa waktiga hadigu waktigu geliya ay gaadheen taxallulkii maalintii ciidda la gaadhee war taas buu ubaabaysanya kolley waa baab dheeraan doona ha dheeraadee axaadiistiisu ma badna in waxaana jirta xadiid caaisha oo xadiidkan kun iyo laba boqol iyo koob iyo toban raqamkiisa qaatay ee malaa sodoomeeye dariiq buu yeelan doonaa wax fara badan buu yeelan doonaa waa la arko casharkan iyo ka dambaba inuu wada qaato haddii dee ama kaa dambe uu wax ka yar tago ee waa duruq badan oo riwaayaad kala duwan oo xadiidkani leeyo kala gaagaaban markaa bal in kaleyna mandacisusan markii hore eegi jirnay markaan riwaayo sharaxno intii kaleba laqbaynaye waxyaalo kala duwan baa yar imanayo oo ishkaalaad kala duwan baa ama iska iman ama alfaado kala duwan oo intii hore ku sugnayn oo kale u yar baahanaysa joogjoogsiyo taas baana riwaayaadkaa fara badan ee aynaan markeliya un laysu wada raacin karahayne haddana bal intaan israacin karnaan israacinaynaayo waa xadiidka caaisha ayaa fara badan weeye oo waxa fara badan buu qaadanaya maxad baabkan ayuu qaadanaya intiisa badan waxaan filayaana waa sidameeya laga yaabaa dariiq oo markaa inuu noqdo barkood dhaadheer yihiina bal wixii aan ka gaadhsiin karna aan yar wadaynaa ee kollayna wixii yar jirana waan ku yar joogsanaynaa sharaxoo yar dheer halkan nawowi raximah اllahu tacaala oo masaa'il kala duwan uu baxbiyeyna waxaan meelahan uga baahan unbaan ka soo qaadanaynaa waxaan meelo kale aan u rari karno kol haddaan kitaabulxaj ku jirno oon riwaayaadka dee waxbuu soo wada qadimay aan u rari karna waan saga raranaynaa meelo dambe idinka ciddiina sharaxaysataa waa wada egan kartaan xadaثna yaحyى بن yaحyى التmimiي qاaل qarأت عlى mالك عan بن شhihab عan curwaةa عan caiشhaةa رadي الlه عanهa أنaha qaaلت caiشha waxay tidhi kharajnaa waanu baxnay maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay maciisi caama xajaة اlwadaaci caama xajaة اlwadaaci waa xajaة اlwadaac sanadeedii waa sanadaas xajaة اlwadaac kole xajaة اlwadaac iyo xajaة اlwidaac haddii wowda la kasriyana waa luqa uno labada luqaba waa kuwa jira waxaana yidhaahaan waxaa loo yihi xajaة اlwadaac ma widaac rasuulka ilaahay baa dadka sii tawdiiciya ama sagootiyey waxaabuu lahaa iga qaata manaasigtiina waxaa laga yaabaa sanadan dabadeed halkan inaydaan igula kulmin sanadan dabadeed inaan xajin waa gaadhsiiyo gaadhsiiya cidda kalena waa kaa lahaayo adigu bal taas tawdiica rasuulka ayaa xajatulwadaac loo yihi waana xajkii keli ahaa ee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bacda alhijra uu xajay wax kale ma xajina xajkaas baa intii xajka la waajibiyey ama hijradii dabadeedba kaasun buu xajay waana sanadii tobnaad ee hijradoo rasuulka ilaahay markii uu laabmay ee saddex bilood unbaabu sii noolaa fa ahlalnaa bicumratin caaisha waxay tidhi waxaanu ixraamanay cumro ee dadka o dhan ma aha se iyadubay noo caddayn doonto kuwa xaj ixraamtay iyo kuwa cumro ixraamtay iyo kuwa xaj iyo cumro wada ixraamtay ee waa dadkii qayb kaba mid ah kolley iyada xaaladeedu maxay ixraamatayna bal riwaayaadka ayaa yar eegayna waa tan aan leeyahay xadiidka duruqdiisu israacin kolley malaa caawo way ku yar adkaanaysaa inaan israacinoon laqbada u wadnee bal cumran ixraamanay bay tidhi waana inoo haysa imaka halkan waxaan leenahay waa dadkii qayb kaba mid ah ayaa cumro ixraamtay rasuulka ilaahay baana u sheegay axwaashu inay u banaan tahay saddexa xaalaba ay banaan tahay uma qaala rasuulu llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi man ruuxii kaana ahaaday m ama man ruuxii kaana uu ahaaday macahu maciise hadyun hadyi uu ahaaday falyuhila hadyunna waa waxaa xoolaha ah ee loo kaxeeyo xaramka si loo gowraca hadyi hadiyun haddii la yidhaha daalka la kasriyo ya-dalashadana waa luqa labaad ee luqada badan ba ah taas daalkoo la reebo ya-duna markaa anay shada lahayn falyuhila ha ixraamto oo ha xidho bilxaji xaj maca alcumrati cumrada maceed oo ruuxii isagu hadyi waday ee markii hore cumro un ixraamtay xajna ha raaciyo oo xaj iyo cumro wada jira ha ixraamto uma laa yaxilu ma taxallulayo oo ma xalaal noqonayo waa xajki iyo cumradii xataa yaxila minhumaa jamiican ilaa uu labadaba ka xalaal noqdo o dee xajki dhammaado cumradaas iyo cumradii gaar ahaan ugama taxallulayo ee waa qaarin buu noqonayaa waktiguu taxallulayaana waa marka uu labadoodiiba dhameeyo camalkoodii dee camalka xajku markuu dhammaado unbaanay taasi noqonaysaa bal taa ayaa imika halkan hadalkan dee cibaaradan ay caaisha tiri rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taas buu yidhina oo wuxuu yidhi na waxaad moodaa daahirkeedu markii ay xiraamanayeen inuu hadalkan ku yidhi laakiin xadiidka iyo dee axaadiista kale siday inoo caddaynayso rasuulkii ilaahay laba goor buu dee tan oo kale yidhi midi waxa weeye waa markii ay makaba ku soo dhowaadeen ee uu amrayay inay xajkoodii u fasakhaan ninkii xaj xataa un xidhay ama xaji cumro loo bedelo ciddii aan hadi wadan tan waa yidhi waa maka korkay intii markay soo geli doonaan markii dawaafkii cumrada ay dhameeyeen ama dawaafkoodii hore dee barkoodna dawaafulqudum buu noqonaye oo uu laazim kaga dhigayna dee kollayna axaadiista ay noo caddaan doontee laakiin may ahayn arrintani markay bilaabayeen ee markay bilaabayeen saddexa xaalaba inay u bannaan tahay ayuu rasuulka ilaahay uga sheegay qaalat waxay tidhi caaisha faqadimtu waan imi makata maka ayaa nimi walxaal ana xaa'idun anigoo xayd leh oo sarif meesha la yidhaaho oo maka aan kaba dheerayn markay joogaan waa dee subaxday soo geli doonaan un horteedun bay noqonaysaa ama maalintii ka horreysay ama habeenkii ka horreeyey ayaa caadadu kaba timi makaa nimi anigoo xaa'ido ah lam aduf bilbeyti markaa dee kol haddii ay tahayna beytkii ma dawaafayste manzilkii la degay bay iska joogtay oo beydkii maan dawaafin walaa bayna asafa walmarwati safa iyo marwe dhexdoodana maan sacyin fashakawtu dalika arrinkaas ayaan rasuulka ilaahay uga cawdoon u sheegtay ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam faqaala wuxu uhi inqudii furfur ra'saki waa shacara ra'siki waa timahaaga furfur wamtashidii feedho waahili ixraamo bilxaji xaj xaj imaka xidho wadaci lcumrata cumrada aadna faraha ka qaado camalkeedii dee kuma suurtogeliyo inaad la timaadee iska daa cumradii qaalat waxay tidhi fafacaltu waan falay bal iyadoo riwaayaadku ay noo socon doonaan oo kuwo iyada ka basisana ay noo dambayso horta man kana macahu hadyun falyuxila bilxaji maca alcumrati uma laa yaxilu xataa yaxila minhuma jamiica daahirku wuxuu keenaya iyo dee markaa axaadiista kale inoo faa'iideyeyso waa ta aan soo sheegnay maka markaa ay soo galeen iyadoo xaaidona kol haddii wasfigani wasfi dumar ukhaasa yahayna ta lama raaciyo oo xaa'ido lama odhanayo xaaidun baa la odhanaya waayo dee rag xaaji mama jiro wax loo kala farqiyaa ma jirto waxaan taada faariqaadaa la geliyaa wixii labadhoodaba kaba dhaca ama sifaadkay wadaagsanayaan koladay sifadii dumar u khaas tahay waa taa xaamil oo kale marka ur la sheegayo laakiin haddii wax la sido ama madax ama dhabar lagu sida ay tahay iyada xaamilun iyo xaamilatun bay noqon ine waa laba sif ka dhexeeya labadoodii markay uur noqotona xaamilun keliya la odhanaya xaaidna waa saas oo kale haddaba maan dawaafin oo dee rasuulka ala ku yidhi say noo dambaysa beydka ha dawaafin wixii kale laakiin la kaalay rasuulka ilaahay baan u sheegtay tanna maaha markaa ay xaydkii maka ay yimaadeen ma aha taas riwaayadka kale ay noo caddayn doonee maalin axada oo ay bisha dulxija afartay baa maka la soo galoy soo galeen rasuulka ilaahyo dee iyada iyo wixii amsaasheeda an mooye dadkii kale dawaafkii bay la wada yimaadeen say noo dambaysana rasuulka ilaahay wixii aan hadi wadinba wuxuu laazimiyey inay fasakhaan ay cumro kaba dhigaan ay wada taxalulaan waa wixii aan hadi wadin kii hadi wadayna xaj iyo cumruu israacinayey oo dee isagu ixraamkiisii baaqi ku hastay rasuulka ilaah iyo dadka qaarkood ay ahaayeen haddaba maalintaas maaha markii la soo gaadhay maalintii dee sideedaad ee dadkii iyagu markii hore taxallulay ay dib u ixraamanayeen xaj ee la baxayey ayaanay weli daahir noqon oo dee waxaa la sugaya maalintii axadeed iyo isniin iyo salaasihii hadday daahir noqoto dhib may lahaateen oo way iska soo dawaafi lahay way soo dhamaysanayan markaa dadka hadday saasi ku dhacaan ee way iska sugaan laakiin maxaa gaadhay waktigii xajka ayaa gaadhay la baxayey iyadoon cumradii gudan oo ixraamkii ku jirta aan weli dee taas markaasay rasuulka ilaahay arrinkii bay ugaba sheegtay markaasaa rasuulka ilaahay muxuu ku yidhi madaxaagii fur waa ujeedada ixraam dambayne muctamiro ubayd cumr ubay lahayde iminka xaj bay u gelinaysaa waayo cumra ma suurto gelayso inay la timaada waktiga xajkuna uu gaadho waaba la baxaya oo maalintii sideedaad markaasaa rasuulka yidhi madaxii furfuro iska feedho maydho waxay u maydhanaysaa waa xayd besa aynu asma bintu cumays kuba soo aragnay waa tandiif iyo ixraam markaasna xaj ixraamo markaa xaj markay ixraamato cumradii dee faraha ka qaada camalkeediya laakiin ma baaba-ayso oo camalka nusugu ama cumro ama xajku maaha u fara ka qaad wax kaaga baabaasaa salaad imaka aada gashood iskaga baxday oo baabaaday laakiin iyagu in camalkoodii la dhameeyo mooye si looga faraa looga qaadaa ma jirto ama taxallul kala yimaado mooye macnaa waxa wey sa riwaayaadka kaleba inoo caddayn doonaan sidaa ku daaweeyey sidaa ku daayo xaj imaka ixraamo bal markaasna dabadeedna xaj iyo cumraad marka ay noqonaysaa qaarina isu rogeysaa xajka iyo cumradna markaa waxaa ka wada gudaya uun cumradii ay markii hore ku jirtay xajkan dambe kusoo diiray camalkan xajkay la imanayso khalaas dawaafkay la timaadee xajka ula timaadiyo sacyiga ayaa u dhamaynaya cumradiina taasna axaadiid casharka iyaanay kuma sugnaan ama casharka xataa ku xige laakiin way noo iman doontaa isagoo rasuulka ilaahay ku yidhi yasacuki dawaafuki wa bilbeyti wa bayna asafa walmar'a lixajika walicumrati kitaabkay ku iman waxaa kugu filaan oo adiga kugu filan dawaafkaagan aad beydka dawaaftiya sacyigan bayna safa walmara ayaa xajkiiba cumradii walow iyadii tii ay doonaysa cumro gooni iyo xaj gooniyo ay waxyaalo kale ku adkaysatay sanu arki doono bal kaas weeye markaas waana meelahan leeyahay de waxay u yar baahan yihiin kujoogsi bay u baahan yihin waxaana waxaan taa u leenahayna riwaayaadkaan isku wada fasiranayna riwaayaadka haddii kale ishkaalaad baynaan ka baxaynba yar adag waana xaj keliya waa sidii xajka rasuulka iyada taa mar kale aan udibdhiganayna rasuulka ilaahay muxuu ahaa maqaari buu ahaa mutanka mafrad intaba asxaabtii rasuulka laga soo naqliyey intaba aqwaal baa jirta waana xaj keliya uun saxaabadii wax keliya ka wada warramaya waa umuuraha dee kolley meelahan ishkaalaadka xajka ee bal jamcin iyo riwaayaadka in laysu wada geysto laysku fasiro u baahanaysa xagga marka la eego madaxan furfurkuna iyo feedhashadu ruuxu hadduu feedho hadduu dee uu si dabacsan u feedho timo ku go-ayaay waxyaalahaasi aanay jirin kolley wax imika la yidhaaho waa mamnuuc ma jirto wax ka manceeya ma jirto almuhim ha dhibriyo si dabacsan nobal oo uu eego un iyadana furfuritaankii waa way maydhanaysa waxaan uu lahaa rasuulka ilaahay maydho timaheediiba inay furfurto ay wada maydhato biyo ay wada gaadhaan taas baana qaradku ahaaba hadalkii caaisha wuu inoo socdaa qaalat caaisha waxay tidhi fafacaltu sidii baan yeelay waana la baxay kolley maalintii ciidu naxri waa ma yooma naxri bay daahir noqotay ee markaa waxa u suurta gashay inay dawaafkii ifaado maalintaaba tagto falamaa qadayna alxaja xajkii markaan dhamaysaneen gudanay waa maalintii maca jamaraadkii lasoo tuurtay madiinada habeenkii loo bixi doono ayuu arsalanii idiray rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam maca cabdiraxmaan ibni abi bakrin cabdiraxmaan ibn abi bakrin oo walaalkeed ah shaqiiqeedii weeye ayuu ila tanciim meesha tanciim la yidhaho halkan imika masjidu caaisha la yidhaaho ama masjidulcumraba la yidhaha magaaladiiba gaadhay maka gaadhay halkaasuu ii diray faactamartu waan soo cumraystay waa cumro xajkii dabadeeda faqaala wuxuu yidhi haadihi tani waa cumradani makaanu cumratiki cumrataki waa cumradaadii meesheedii wey cumradaadii dee aad doonaysay mufradada ahaydee kelida ahayd ee ku taab noqon weydee xajkii aada raacisay meesheedii bay kuu gelaysaa cumro mufradaad saa ku helaysaa bal iyada hadalladeeda kalean dib ula eegi doonaa ugu fasiri doonaa waa riwaayadii koobaad u baanhaynaaye oo ujeedo markaa sababta ay tan iyo waxyaalahan irsaalkan iyo waxaa keenayna iyadaa inoo de waa inoo dambaysaa ma soo qadimayno sababta haddaan soo qadqadino umuuraha in waxay noqonaysaa casharka inu socon waayeen fadaafa way dawaafeen aladiina kuwii ahaluu bicumrati cumradii ixraamtay ama cumro markii hore soo ixraamtay bilbeyti beytkii iyo bisafa walmaro safiya marwa uma xalluu waa maalintii hore ujeedaa markii ay maka soo galeen uma daafuu waanay dawaafeen dawaafa dawaaf aakhara kale oo ah dee dawaaf iyo sacyi kale bacda an rajacuu intii ay kasoo noqdeen dabadeed minminan lixajihim liajli xajihim xajkoodii daraaddeed وأmا الdيn kuwii kaanuu ahaa jamcu الحaجa والcمرaةa xaj iyo cumro kuwa israacsaday fainamaa daafuu dawaafa waaxida dawaaf keliya kuwaasi dawaafeen bali tan dambe iyada waxaa inoo sheegaysaa caaisha oo xadiidka inoogu sugan kolley dadku laba qaybood unbay noqdeen dadkii rasuulka ilaahay la socday maalintaas qaybi waa qeybtii loo badnaa kuwa markii hore isugu jiray kuwa cumro un soo xidhay iyo kuwa xaj un soo xidhay labadaasba ama xaj iyo cumraba soo xidhay adigu ayaya waana dadka intoodii badnayd laakiin wax hadiyah oo xoolo ah oy doonayeen inay halkaa ku qalaan ay wadeen may jirin kuwa markii rasuulka ilaahay lasoo gelaya maka iyo markii dawaafkii la dhameeyeyba wuxuu amray inay cumro un u bedelaan xajkoodii fasakhaan ay cumro u bedelaan kii markaa cumro ahaan cumradiiba ku gaabsaday markii hore isagu kii xaj markii hore ay xaraamtayna ama xataa xajkii cumro wada jireen hadyi wadina uu fasakhay bal kuwaasi waa qayb qaybna waa rasuulkii ilaahiyo koox yar bay ahaayeenoo iyagu xoolo waday oo xoolo xaggaa ka soo kaxeeyey ay doonayeen xaramka inay ku qalaan kuwaas iyagu ixraamkoodii bay baaqi ku ahaayeen xaj iyo cumrona way israacsadeen haddaba waxay caaisha leedahay labadii qayboodba way iyagu fasakhay ee camalkoodii uu cumro u wada bedelay dee markii horena maalintaa hore ay soo galeenna dawaafkii iyo sacyigii cumraday la yimaadeen markii dambe ay dib xajkii uga xidheen maka ee ay ciiddii soo laabmeenna dawaafkii ifaado iyo sacyigii xaj bay la yimaadeen oo markaa ruuxii mutamatic ahaa dee cumradiisii iyo xajkii iyo cumradiisana dawaafiyo sacyibuu laba imanaya xajkiina dawaafkiiyo sacyigiibuu laba imanaya waa taas laakiin waxay leedahay kuwii xaj iyo cumro wada jira la yimid dawaaf keliya dawaafeen manaa horta dawaaf way la yimaadeen oo maalintaa iyaguba way dawaafeen dawaafulquduum buu ahaa kaasi waa dawaaf sunaa markaas maalintii dambe xajkii laga soo noqdayna ama dee ciiddii ee dee dawaaf maka lagu soo noqdayna dawaafkii xajka ay la yimaadeen marka khaasatan xagga dawaafka laba dawaafay la yimaadeenna mid baa dawaafulquduum u noqday sunno ah midna wuxuu dawaafkii waajibkaayoo xaggaa laba dawaafaabay la yimaadeen laakiin waxaa kelid ahaa muxuu ahaa sacyigoodii kii isagu markii hore hadday si rasuulkuba yeelay sacyigii qadimeen oy sacyigii israaciyeen kol haddii sacyi damboo lagu lahaa may jirin oo ama sacyigii way qadimayeen waanay akhiri karayeene kolley sacyi keliya iyago kuwaasi lahayn kuwan kalena laba sacyo laba taas bayla waana dee kolley culimada mucdamkoodu siday kuma tagaan oo allahuma xanafiyada waxay ka dhigaan ruuxa qaarinkii inuu laba dawaaf iyo laba sacyi laba imanayo laakiin nusuusan aan hayno ayaa taa qowlkaa kolley ka hor imanaysa ama radinaysa qowlka sawaabkiina waxa weeye un ama halkan raajixi inuu qaarinku bal sacyi keliya yeelanayo dawaafku dawaafulquduumna dee sunnun baabu ahaaye xajkii markaa wuxuu yeeshay dawaafkan markii wixii waajibkaa dawaaf keliya iyo sacyi keliya xajkiisa iyo cumradiisa bal taas bay imaka halkan inooguba sheegtay xadaثna cabdilmalik ibnu shucayb bal kolleyna imaam nawowi qayba qaarkood anwaacdan wada banaan iyo de axaadiisaan ku arki doonaa maxaa laakiin keebaa fadli badan oo kale iyo taas iyo bal mar kale aan yar eegi doonaa rasuulka ilaahay xajkiisu muxuu ahaa ama axaadiisa kala duwan ee xajkiisa kuma timi mfrid qaarin mutamatic see laysuu geynayo kol hadday waaqaco iyo xaj keliya uu wada ahaana taasna iyadana bal qeyb kale ayaan u dib dhiganaynaa markaa kol haddaan intaan ilaano alfaadaha xadiidkan caaishaan la soconaynaa xadaثna cabdالmلك بن شعyب بن layث qال xadaثnي abي عan jدي qال xadaثnي cqyl بن khاlد عن بن شهاaب عن cروة بن الزبير عن cائشhaة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها qاaلت waxay tihi خرجnaa waanu baxnay mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم cاama xaجة الوداaع famina man أhla بcمرaةi waa tan san xadiidkeedii hore faأhlalna bالcمرa waa tan ti aan kuma fasiranayna waa qaabkood baan leenahay barkood baa saa yeele waxaa naga mid ahaa man axala bicumrati wa mina man ahala bixajin waxaa kaloo naga mid ahaa ku isagu xaj ixraamtay xataa qadimnaa makata ilaan maka nimi faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam man axrama waa tii marka dhaweyd xadiidkii aan ku fasiraynay man kaana macahu hadun falyuhila bilxaji waqtigu yihi inaanu marka hore ahayn ee mar damba ay ahayd maka ay ahayd ba ma dee taas laba goor baana laynoo soo naqano ka korteediyo markii maka lasoo galay ee dawaafkii dabadibe muxuu yihi rasuulka ilaahay markii ay maka yimaadeen man axrama bicumrati waa ruuxii cumro soo ixraamtay walam yuhdi aan waxaadiya walxaal lam yuhdi wey waxaadiya aan wadin falyaxlil ha taxallulo oo cumradiisii dee markuu dawaafkiiyo sacyigii dhameeya saa ha ku taxallulo waman axrama bicumratin ruuxa cumro soo ixraamtay oo cumru soo ixraamtay waahda waa hadiyeeyo hadyi buu wataa oo hadyi buu soo kaxeeyeyna dee waqtiyadeenan maanta uslubkan iyo sidan lagu safro nin dee xoola meel halka kaxaynayaa mama jirte neefkana halkaasubaa laga doondoonaayo axkaamtan ah kala qaad keebaa u mudan qaarinka iyo taasoo kale iyo axkaamahan waxaad moodaa maanta dee taasi waaqaqiyan baaba camalkeedii aanu dee imaka ahayn neef ninaas kaxaysanayo diyaarada la raacaya ama gaad kale lasoo raacaya ma jirto nin halkaa ka iibiyo un mooye marka axkaamahani naguma imanayaan waman axrama bicumratin waahda falaa yaxilu xalaal ma noqonayo xataa yanxara hadyahu ilaa hadyigiisii uu ixraamto waman ahalla bixajin ninkii xaj ixraamtayna falyatima xajahu xajkiisii ha ixraamiyo ha taamiyo kolley waa xadiidka curwa can caaisha axaadiid kala duwan oo barkoodna aan arki doono caaisha iyo cid kale ka warisay kuwo kalena way jiraan bal maxaa alfaadaha baan in yar u yar fiirsanaynaa midi waxa weeye rasuulka ilaahay horta waqtigii uu hadalka yidhi waa sax marka waa ta aan marka horeba soo sheegnay laakiin maxaa inoogu sugan ruux hadduu cumro uu soo ixraamto oo inuu hadyi wadin ha taxallulo ee waa nasta imaka la yeelo arrintu ay tahay oo markuu xajkii dawaafkiiyo sacyigii la yimaado tan timaa la gaabsado markaas ninkii xiranayaana xirtaan dee waqtigu dheer yahay oo arrintu way dhan tahay maxaa xadiidka inoogu sugan waa arrin iyaduna ruuxuu cumru soo ixraamtay waa cumru hadda xaj maaha laakiin hadyi buu wadaa waktigeedan camali bahaan leenahay ee bal ka soo qaad hadyi buu wadaa cumrana wuu ahaa markuu dawaafkii iyo sacyigii dhameeye muxuu yeelayaa xadiidka maxaa ku sugan ilaa uu hadyigiisaa gowraco yaanu taxallulin dee kolley mid weeyaana waan odhan karnaa kol hadduu cumro ahayd xajna aanay ahayn marka uu sacyigiisa dhameeyo ayaaba iska gowracan karaa markaa ishkaal ma jiro laakiin haddii xadiidkii lagu fasiro mayee ruuxii cumro isagu ixraamtay hadyina waday waa inuu marka dambe xaj u geeyo oo ma taxaluli karo kol haddii hadi wado ilaa maalinta ciidda laga gaadhayo kolle waa sida xanafiya xanaabilo iyo ay yidhaahaan malikiya shaaficiyada kaba duwan qowlkooduna bal iyagu dee waxyaalo kale iyo qolooyinka kale nooc taawiil weeye daahirka xadiiskuna waa tukanayo haddii uu ruux cumraba soo exraamtay hadyina waday bal markaa arinka exraamkiisa inuu istibraariya jirto uu la sugayo maalintaa kole xajkii ugeynayo xajkii ugeynayo waa daahirka cibaarada arrin kalea laakiin raacsan waman ahalla bixajin ruuxa xaj ihlaa exraamtay falyutima xaja wa muxuu tani keenaysaa ruuxa hadduu marka hore iyadii waktigoodii weeye rasuulkii inuu dadkii soo exraamtay xaj markii hore soo exraamtay bilxureyfaba ka soo exraamtay inay iyagu xajkii wadanayaan isna axaadiisa ku arki doono duruqda kale xadiidka riwaayaadkiisana ku arki doonaana waa riwaayadan cumree qolooyin kalaan riwaayadooda ka raajax yeelaynaayo ninkii xaj iyada exraamtay hadyi weli rasuulku inuu fasa ku amray waana arintaasi iyado dhowr iyo toban saxaabi ay wariyeen oo inoo sugan duruqdiisna xataa caaisho xadiidkeedna kaba mid ah oo ninkii xaajigaa waktigaas innaga waktigeedna waa sax ruuxu hadduu ifraad yahay oo dee waa u banaan tahay waanu wadanayaa wax maanicina ma jiro loomana diidi karo cid ka mancinaysaana ma jirto hadduu ifraadun ku talagalay inuu xajkiisi iskaba wato isagoon hadyi haddaanu wadin hataa hadyi haddaanu wadinna laakiin waktigoodii rasuulka ilaahay wuxuu amray ciddii alla ciddii aan hadyi wadin ama cumro un ha ahaato ama xaj keliya ahaato ama xataa xajkii cumro wada jiraan kol adaa hadyi wadin inay cumro ka dhigaan waktigaasna bal faskigaa xajka la fasakayo ee cumro loo fasakaya ma waktigaasuu khaas ku ahaa xaalada rasuulka ilaahay saxaabadii oo qarad baa jiray agtooday aad foolxumo waxun ku ahay in bilaa xajka la cumraysto jaahiliyadii bay saas ahay arrinkaasuu rasuulka ilaahay tirtirayay oo qoladaasun bay khaas ku ahayde xajka lama fasiki karo cumro looma bedeli karo mise waa wax iska banaan ninkii aan hadi wadin taasi waa masalo kaloo inoo dambaysa kolley inta badanna ay dhahaan lama fasiki karo ee waktigaasay khaas ku ahayd waxtaa tilmaamayaana way inoo dambeeyaan wax ka duwanna way inoo dambeeyaan oo de waa wax inoo soo socdo oo kitaabkii xaj bilow baan kagaba jirnaaye laakiin tan leenahay waxa weeye ruuxii xaj ixraamtay ee lafdigani keenaya inuu xajkiisii taam yeelayo waxay tani ku xambaaran tahay hadduu hadyi waday weeye haddaanu hadyi wadin sanada rasuulka ilaahi wuxuu amray inay fasakhaan qaalat caaishatu radi allahu canha waxay tihi faxid markay soo gelayeen maka ayaan xayday falam azal kama suulin waxaa leh caaishaa leh xaa'idan mid xayda inaan ahay xataa kaana yowma carafa ilaa maalintii carafa la gaadhay walam uhlil anigu markii horena maan soo exraaman ilaa bicumratin cumro un mooye waxaan soo exraamtayna markii hore cumrayahay cumradii may dhammaan faamaranii rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa amray waa maalintii kasii horreysay carafo weeyaan an anquda inaan furfuro ra'sii madaxayga timi waantashida aan feedho oo maydho oo waxilla bixajin aan xajna exraamto markaas cumradii horena waa baaqi wa atruka alcumrata cumradii aan ka tago aan ka tagani ma aha sayda xanafiye iyo idhahaan cumradii ruuxa sidan uu faruu kaba qaadaya halkaasay ku baaba'aysaa ee riwaayaadka kale ay noo caddaynaye waa camalkeedii aan iska daaya aan ii suurto gelayn oo aan dawaafkeedii iyo sacyigeedii qaalat caaisha waxay tidhi fafacaltu dalika si rasuulkii ilaahay yeel i faray ayaan yeelay xataa idaa qadaytu xajatii markaan xajkaygii dhameeyey ee gutay buu bacasa diray maci aniga macayga rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam cabdiraxmaan ibna abi bakrin oo walaalkeeda amaranii wuxuu amray an actamira min atanciimi inaan tanciim ka soo cumraysto makaana cumratii cumradaydii meesheed waa bedelkeed cumradaydii dee keliga ahayd markii hore ii dhammaan weyday sidaan cumro iyadaa jeclaysatay xajkeedi iyo cumradeedu sidaasu ugu dhammaaday waanu ku yidhi rasuulkii ilaahay ee laakiin iyadaa tidhi dumarkii kaleba ama dadkiiba xaj iyo cumro kala duwan bay la laamayaan anigina laakiin dee san mid keliyaa la laamayaayo markaasaa rasuulkii ilaahay uu yeelay tiyo cumro kale ay soo cumraysato labaad un bay noqonaysaa gooniyo cumradaadii kelida ahayd ee ku suurtogeli weyday inaad dhamaysata ay ku suurtogeli weyday meesheedii weeye tan waa cumro iyadna mufrada makaana cumratii cumradaydii meesheedii allatii cumradaasoo adrakani lxaju xajkii wuu soo gaadhay walxaalla maxlil minha aanan ka taxalulin bal weli riwaayaadkeeda inoo socda waana inoo fasiri doontaa laakiin meel yar sii haysta maxay tihi halkan markii horena way tihi walam uhlil ilaa bicumratin anigu cumro un mooye wax kale oon ku exraamtay maxay taasi keenaysaa markay madiine ka soo baxeen ama dulxulayfa miiqaadkii waxay soo exraamatay inay cumro ahayd bal wax ka duwan baan arki doonaa markaasaanan yar jamcin doonaa وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت خرجنا ونضحني مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة فنوتاس عمرة نحرامت ولم أكن من أهين سقت الهدي أنو هدي ما ولين هدي رسولك إلهي ولين هدي ما أهين صيالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي با وحولي maaha markaase mar dambe waa markay maka yimaadeen man kaana macahu hadyun ninkii hadyimaciisa ahaa uu hadyimaciisa yahay falyuhlil bilxaji xaja ixraamta maca cumratihi qaarin ha noqdo uma laa yaxilu ma xalaal noqonayo xataa yaxila minhumaa jamiican ilaa uu labadoodaba ka wada taxalulo qaalat waxay tihi faxidto waa markay maka soo geli doonaan baan xayday falamaa dakhalat laylatu carafata adigu waa markay dhowaatay unoo kolley ee waa habeenkaa inay la joogayo mina habeenkii loo hoyamayey maalinteeda waa carafo un oo habeenka carafa kolley habeenkan marka mina maanta ay sideed ay tahay yowmu tarwiya habeenkan ku xiga inay maalinteedunba carafo la joogaya habeenka ka dambeeya kolley waa habeenkii ciide waa habeenka subaxdiisu carafo la tegi doono ama maalintiisa carafo la tegi doono habeenkaasi markuu soo galay ama waktigaasaan gaadhay unbay leedahay ayaa qultu waxaan ihi yaa rasuul allahi inii kuntu ahlaltu bicumrata anigu cumro mid ixraamatay baan ahay fakayfa asnac bixajatiha xajadayda seen sameeya waa markii la ixraamanayey ee dadkii markii hore taxaluleen mutamaticinta ay ixraamanayeen qaala wuxuu uhi inqudii ra'saki wamtashidii waamsiki ka joogsa un macnaa camalkeedii dee maba suurto geliye faraha ka qaad can ilcumrati waahidii bilxaji xaj ixraamu qaalat falama qadaytu xajatii amara cabdiraxmaan ibna abi bakrin faardafanii wuxuu igu qaaday raaxiladiisii فأcmarnي من تنcيم wuxuu iga soo cumraysiiye تنcيم meesha la ydhaah مakاna cمratي اlatي amsaktu canhaa cumradayda bedelkeed iyo meesheedii aan ka joogsaday ee aan faraha ka qaaday welina bal riwaayaadku way noo socdaan xadثna بن abي cمر qال xadثna سفyاn عن الزهري عن cروة عن عائشhaة رaضي الله عنها weli xadيiث crun baa inoo socda weli inoo socdee laakiin dadka curwo ka warinayun baa isbedbedelaya qaalat waxay tihi خرجنا مع رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم فقال وxuu yihi سيqdan tn wuxuu yihi markii ay حraaman doonaan buu ku yihi muxuu yihi maن أrاada ruuxa doona miنكم ee idinka idinka mida maxaalu idinka idinka mid ya yuhila inuu حraamto بxaجi وcمرaة فalyfعل وmaن أrاada ruuxa doona an yuhila بxaجi xaج keliya inuu حraamtaa falyhila kaasna ha ku dhawaaqo وmaن أrاada an yuhila بcمرati ninka cumro keliya inuu إxraamto doontaana falyuhila iyadii ha ku dhawaaqo oo macnaha rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saddexdii anwaaclixraam buu u wada sheegay inay u wada bannaan tahayna waa u sheegay waana tii baabku way noogu baabaysnaa wujuuha alixraam caddayntoodii inay wada bannaan yihiin markii hore usii sheegay ninkii xaj iyo cumro israacinaya waa leeyahay kii xajun doonaya inuu ixraamtona ha ixraamto kii cumro waa saasuu ku yidhi qaalat waxay tihi caaishatu radia allahu canha faahalla rasuulu llahi sala allahu calay wasalam bixajin rasuulka ilaahay xaj buu ixraamtay rasuulka ilaahay maxaa ixraamkiisu ahaa waa kalaam dheer laakiin dee casharada ka dambeeya unbaa markay riwaayaad kale ay noo yimaadaan ayuun baan eegi doonaa wa in sha allahu tacaala wahalla bihi naasu maca dadna way la ixraamteen wahalla naasan bilcumrati kolleyna ficlan rasuulka ilaahay markii ugu horreeyey horta xaj buu ixraamtay cumradu way ku dambeysay oo markii uu waadi lcaqiiq soo gaadhay buu cumradana u geeyey wahalla naasu bilcumrati dadna waxay ixraamteen cumro iyo walxaji xaj wada jira wahalla naasu bicumratin dadna cumro ayuunbay ixraamteen waa saddexdii xaalaba wa kuntu waxaan ahaa fii man ahalla bilcumrati dadkii cumrada ixraamtay ayaan ka mid aha caaisha markaa riwaayaadkan waxay noogu soo noqnoqonaya inay ixraamkeedu u ahaa uu cumro uu ahaa bal welina way noo socotaa وxadثna abو بكر بن أbي شhيبة qال xadثna cبدة بن سليمان عن هiشام عن أbيه عن عائشhaة رaضي الله عanها qالت أنها qالت cائشha waxay tihi خرجna waanu baxnay mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi maعiisa في xaجة الوداع muwaafiina لهiلaaل ذي الحiجة ay مشhriفiina ومdiliina wey anagoo dee ku dhow oo waxa weya dulxijo أwفى calى jبل hadii la yidhah ama calى beyt oo kale maعna أشhرف oo markuu dushiisa u baxee ama waxba uu hoostiisa eegayo ama adalla caleyh wixii waa dul joogsadayba markaa macluu maahay inay bishii dulxijo markay dilanaysay ay iyagoo waafaqaya baxeene waa iyagoo dee mushrifiina waa mudiliinoo ku dhow oo sugaya dulxijo bilowdkeeda laakiin sida dee xadiidkaba duruqdiisa ama dee axaadiis ay noogaba timi waa markay shan dulxija kaba harsanayd ayaa bixitaankooda uu ahaa oo shan cisho iyabaa markaa dulxijo ama shan habeen iyabaa ka harsanaa bal hadday taab noqoto soddon ku buuxsanto ay bal markaa waa siday filayeen ee markaa muwaafiina dabacna waa muqaarinina suna kuba fasiraya ama mushrikiina oo mudiliino annagoo de wax weeyaan qaabilayna sugayno inagu dhowdahay bishii dulxija ayaanu baxnay qaalat waxay tihi faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam man araada minkum an yuhila bicumrati falyuhila saasuu yihi dee xajna ninkii doonaya cumrana uu doonaya isaga xaj buu ahaa marka wuxuu yihi falowlaa dadkii dee bal cumrada waktigana may aqoona caado iyo dhaqan umay ahayn berigaa hore qabla alislaamna bilahaasta in la xumraysto bilxaj in la xumraysta way ku cuslaydo way ku adkayd rasuulka ilaahay baa si uu bal arrinkani wax jaa-iza inuu yahay isaguba uu yeeli lahaye wuxuu diidayaa ay jiraan ayaa muxuu yihi isagoo tadyiban liquluubihime falowlaa anii ahdaytu haddaanay jirin anigu inaan hadyi soo kaxeeyo in halkaasu hadyi xoolo badan ka soo kaxeeyo o dhowr iyo lixdanahe oo geela weliba laa haatu bicumratin haddaanan hadyigan wadin cumran iska exraaman lahaa laakiin hadyigu wuxuu keenaya inaan dee qaarin noqdo oo aan markaa walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxila ilaa hadyigu waqtigiisi iyo maxalkiisii gaadho inaanu taxallulin qaalat waxay tihi fakana min alqowmi man ahalla bicumrati wa minhum man ahalla bilxaji qaalat waxay tihi fakuntu waxaana ana anigu miman ahalla bicumratin dadkii cumrada exraamtay fakharajnaa waanu baxnay xataa qadimnaa makata ilaan maka nimi faadrakani yowmu carafata maalintii carafa ay soo gaadhay oo ii soo galay walxaal ana xaa'idun lam uxila min cumratii dee may makansano waa markay soo gelayeenun dhowrkii cishay maka joogeenna may daahir noqon maalintii naxri baabay daahir noqotay markaasoo lam uxila min cumratii fashakawtu dalika ila nabiyi salى اllahu alayه wasalam kolley shakwadeedna waa markii lasoo exraamo doonay maka laga soo baxayo wey faqaala wuxuu ihi maha maalintii carafa dacuu cumrataki cumradaadan iska daa wanqudii ra'saki madaxaadan furfur wamtashidii feedho waa hilli bilxaji xaj exraamo qaalat waxay tihi fafacaltu waan sameeyey si falamaa kaanat laylata alxasbati markii habeenkii xasba ay ahaatay oo ama falamaa kaanat laylat lxasbati haddaan kaanada taama ka dhigno markay gashay ee habeenkii xasba xasbana waxa weeya laylat lxasbana waa adigu dee markaa waa yowm nafri thaani halkii habeenkeedii ay uhoydeen oo markii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh maalintii afariyo tobnaad ee dulxijo uu jamaraadkii tuurtay isagoon salaadii duhur tukan ayuu soo dhaadhaco meel muxasar la idhaaho kolley intaa xabaalaha reer maka iyo mino udhaxaysa meel halkaas ba ahayd oo dee dhulka ay maka dee magaalada iyo xaafada ah ayuu rasuulka ilaahay dego muxasabna waa la odhanaya waana halku markii horena degay muxasabna waa la odhanaya badxana marka habeenka halkaas la degayo ayay laylat alxas bay yidhaaheen oo waa markaa xaggaa lagaba yimaado ee waana degitaanka meeshaas oo kale waa waxay noo dambeeya haddii alla idhaaho ma acmaasha xajku ka mid yaho waa sunna la odhanaya halkaa in la degay makana suurtagal maaha ee waqtiyaday suurtagal ahayd bay culimadu baxsinayeen mise rasuulka ilaahay manzilkii ku habboonaa un buu ahaa xagga bixidiisa iyo taas iyo dadka inuu qaadi karo ay degi karaane acmaasha xajka ka mid maaha saxaabadii rasuulka labada xaalaba ee ay markaa jirtay kuwa iyagu degi jiray iyo kuwa lahaa maa meesha waa manzil rasuulka ilaahay degay oo manzil ahaan ansab ahaan uu dege laakiin aan ka mid ahayn oo sunno maaha ee adigu waxa weeyaan in habeenkay soo dhamaysteen maalintay soo dhamaysteen camalkii xajka ay soo degeen muxasab habeenkaasaa laylat lxasba la idhaah waana habeenkii rasuulka ilaahay kolley waagu ugumuu berin makee saqdii dhexe ayuu dawaafkii wadaac sameeyey markaasna uu ka baxay waqad qada llahu xajana iyadoo ilaahay xajka iyagiina loo dhameeyey habeenkaasi markii ay gaadhay ayuu arsala diray maci cabdiraxmaan ibna abi bakrin cabdiraxmaan ibna abi bakr buu iraaciyey faardafanii wuxuu igu qaaday raaxiladiisiibu wayfan saaray wakharaja bi ila tanciim tanciim buu iila baxay faalantu bicumratin cumran halkaa ka soo exraamtay faqada allahu xajana wacumratana ilaahay waa noo gudo oo noo taam yeelay xajka iyaga iyo cumradayadiiba walam yakun fii dalika hadyun walaa sadaqat walaa sawma arrinkaasna kuma sugnayn hadyi ka ratilmay waa wax la qalo sadaqo soo cunto la bixiyo iyo sawm iyaduna la soonaa may jirin kolley daahirka hadalku si wuxuu hadalkii caaisho yahay ayuu halka yahay laakiin waxay noo cad markaa riwaayaadka dambe inoogu iman doonta hishaam binu curwe inuu kalaamkiisii yahay waana mudraj wey markaa halkan noqonoo dee kalaamkii cayshee xadiidka inooga mid ahaa iyada intani ka mid maayo waa wax raawi uu leeyahay oo la haleeshiyo mudraj bay noqon waayo daahirka san ha noqdee laakiin riwaayada dambe aynu imikaba gaari doono insha allahu tacaala ayaa taa inoo caddaynaysa hishaam inuu yihi arrinkuna kolley waa ishkaal adag baa ku suganoo dee ruuxu hadduu qaarin yahay xaj iyo cumro uu wada jiro markaa israaciyo hadiba imanayey hadigaasi waa bal dee markaa neef uu qalaa imanayey haddii taasi ay dhici weydana dee waa isagoo saddex kol haddaanu reer maka ahayn saddex cishona xajka ku sooma toddoba cishona beledkiisii markuu noqdo waayo mutamaticu isma nooc tamatuc baa jira qaarinka oo labadii camal ee u kala samayn lahaa camalkii xajka iyo camalkii cumrada ayaa camal keliya wada noqonayo intifaacu inuu taa kuba intifaacaya isba tamatuc macnaha lugawiga ama lafdiga caamka isba tamatuc waa la odhanaya macnaha lugawigaah bal markaaso waa sian markaan rasuulki ilaahay nusugii ama sidii uu ku xajiyay waxay ahayd markaan jamcinayno bal waa waxyaalaha inoo imanaye qolooyinka yihi rasuulka ilaahay uu tamatucay aan lafdigooda ku xambaari doona biidn illaahi tacaala haddaba marka hadday taasi tahay dee hadyi waa jiray hadyi ma iman dee bal waxaan leenahay waa ijteega ra'yigiisii un baan leenahay ama hishaam baan leenahay e waxba imanka ma awileyne dee hadyi waa jiray iyado oo hadyigii dee xukumka caamka inoogaba imanayey kaas baa jira bal waana hadalkuna weli waa inoo socdaa وxadثna abu qraybi qaل xadثna بن نmayri qaل xadثna هiشhaam عan abيه weli waa curwon xadiikiisii عan caiشhaةa رadي الlahu عanهa qaalat kharajna waanu baxnay muwaafina maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم بhilaali dilxija anagoo qaabilayna oo dee sugayna laa nara ila الxaja eg maanaan ictiqaadinayn xajuna oo markaanu baxaynay eenu soo baxnay waxaanu anagu qabnay ictiqaadinaynay waa in la xajayo un wax kaleonu markaa ictiqaadinaynay may jirin taas bay leedahay kolley taa waxay u leedahayna dee iyada alcumra fii ashhur اlxaj waxay ku tirinayeen jaahiliyadii min afjar اlfujuur waxyaalaha xunxun kuwa ugu xunba inay tahay markaa may aqoon cumro la cumraysto bilxaj la cumraysto bilo kale un bay yaqaaneen marka waxay islahaayeen de waxa loo baxayaa waa markii hore intaan rasuulka ilaahay u caddayn saddexa qaybooba inay wada banaan yihin aan u caddayn waxay islahayn malaa xajun baaba usoo baxaysana xaj baa loo socdaa faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam man axaba minkum an yuhila bcumratin falyuhila bcumratin markaas ee wixiina ficil ahaana si u suulo waa ka markii dambena laazimiyeyba ciddii xataa xaj soo xraamatay inay fasakhaan wixii aan hadi wadin xajkoodii wasaq xadiiثa bimili xadiiثi cabda oo waxaa ibnu numayr weeye cabdالlahi ibnu numayr markii horena cabdat ibnu sulaymaan baa ka warinayey hishaam ibnu curwa ninkan uu leeyahay waa imanka cabdالlahi ibnu numayr baa xadiidkii cabday inu imankaba soo baxnay oo kale ayuunbu laftigiisu hayay intan laa nara ila اlxaja ayaan taa hore inooguma sugnayn وxadثna abو qrayb qال xadثna وkiع qال xadثna هiشhاm عan أbي عan caiشhaةa رadي الlaه عanهa qaaلت kharajna waanu baxnay maعa rasuuli الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahi maciisa ayaanu baxnay muwaafina لhilaali dilxija mina man أhla bcumraة وmina man أhla bxajaةi وcumra وmina man أhla bxaja saddexdii xaalaba fakuntu fي man أhla bcumraةi waxaan ahaa dadkii iyagu cumro ixraamtay baan ahaa وsaaqa الxadiiثa bnaxwi xadiiثihima ninkan dambe eeg waa hishaam ninka ka warinaya waa wakiic labada uu sheegayu ley binaxwi xadiiimana waa cabdاllahi bn numayr iyo cabdat bnu sulaymaan xadiiskoodii oo kale ayuu isna waday wa qaala fiihi wuxuu yihi qaala curwatu fii dalika curwa wuxuu yihi markaa arrintaa markuu ka hadlayey inahu qada allahu xajaha wa cumrataha oo halkii faqada allahu xajana wa cumratana lafti ilaahay xajkeedi iyo cumradeediiba uu buuxiyo uu dhameeyey qaala hishaam hishaam baa wuxuu hi ina curwa walam yakun fii dalika hadyun walaa siyaamu walaa sadaqatu arrinka caynkaasee caaisha kaba dhacayna wax hadyi ah ama soom ah ama sadaqo ah oo iyada kuba sugnaa taasi may jirin laakiin dee bal waa taa waxaan leenahay hadyi iyo sadaqa iyo soomba waa jira marka ama dee hadyiga horta soomba waa jira markay ta noqotee waa dee hishaam isaga bal markaa taas korkood baa ku awilay inuu macnuu yahay caaisha ee wax maxduuraatulixraam oo kale ku dhacday oo uga yimaado ama hadyi ama sadaqa ama markaa siyaam ma jiro waa si ay bal arrintan dee jirto un ay noocan uga awilaane lakiin waxaan leeyahin waa kalaamkan dee taabiciga ayay tani tahay bal lafdigan baan yar raacinayaa xadiidka yar dheer waan u yarkaadin xadaثna yaحya بن yaحya qaal qarأtu عalى malik عan abi aswad mحamed بn cabdiلرaحman ibn nowfal koley aanu marar kala duwan soo aragnay weeye waxaa kalkol la yidhah yatiimu curwata curwo awoonkiisiya waa soo koriyey ee waana isla reeruun abilaswadna waa kunyadiisii kola abulaswadkano aad bu ugu mashhuur yahay mحamed ibn cabdiلرaحman ibn nowfal عan curwata عan caiشhaةa radي الlahu canha anaha qaalat خرجنا مع رسuuل اللahi صلى الله عليه وسلم عاaم حجة الوداع فمiنا mن أهل بعمرة ومiنا mن أهل بحج وعمرة ومiنا mن أهل بالحج وأهل رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم بالحج رasuulka ilah isg markii hore wuxuu حrاamtay حج فأmا mن أهل بعمرة فحل وأmا mن أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فlم يحل لkiن halkan waxaan leenahay waa dadkii hadyiga weli uun iyadaa taa caddayn doontaa riwaayaadka dambe inoogu caddayn doontaa ee ninkii aan hadyi welin wuxuu amrayba rasuulka ilaahay inay fasakhaan ay cumro u bedelaan وأmا mن أhل بحaجin aw jamca الحaج والcمra falam yaحilu حatىa kana yوم النحri ilaa maalintii naxri ay dhacday rasuulkii may may taxalil lakin waa le waa ciddii hadyi waday ninkii aan hadyi wadin waa taxalil weli xadiidkuna way noo socdaa masaaishin isna way noo socon doonaa والlah subحanaه وataعalى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا